bismillahi raxmaani raxiim marka hore aad baa umahadsantihiin qolin voice of america waxaan haddii runtii arrinta aad weydiisay haddaan wax ka idhaahdo waxaan leenahay dagaalkaasu waa dagaal macino darro ah oo aan ahayn waktigeediina aan ahayn waktigaas lasoo dhaafay dhibaato iyo barakac iyo wax lamida shacabka soomaaliyeed ama deegaanka soomaaliyeed oo dadka halkaas degan u keenahaya waxaa garan kartaa shacabka soomaaliyeed halkaa deganaa oo muddo taariikha kulli muddo fara badan ee walaalo ah wax kastaba wadaaga qarniyaal halkaas wada deganaa magaalooyinka magaalooyinka soomaaliyeed ugu taariikhda weyn ama xadaarada iyo meelahaas meelihii lagu tumahayey ay ka mid tahay gaalkacyo oo centerka soomaaliya ku taala in maanta arrimahaas oo kale ay ka dhacaan iyadoo ay jirto intaas oo waxgarad ah intaas oo muxuu ahaa dad ganacsato ah intaas oo mas-uuliyiin ay joogto inay arrintaas ka dhacdo waa mid muxuu ahaa aan ilaa aan aada iyo aada loogu farxaynin aanan gelinaynin shacabka soomaaliyeed aan gelinayn dhiiri gelinaynin marka waxaan usoo jeedinaynaa maamulada ka jira meeshaas in ay runtii iyo dadweynahaba shacabkaba iyo shacabkaba inay u istaagaan arrintaas waxna ka qabtaan baajiyaana waa gartay lagu dadaalo sidii lagu sameeyo midda kale waxaan rabnaa inaan halkan ka caddeeyo runtii waa jirtaa eedeyn muxuu ahaa xoogga dalka soomaaliyeed baa kasoo qayb galay iyo waxaas la leeyahay arrintaasu waxaan caddeynayaa inaysan jirin xoogga dalka soomaaliyeed gaadiidkiisa wuxuu leeyahay calaamad buu leeyahay rinji marsan buu leeyahay wuxuu leeyahay taargooyin buu leeyahay wax qarsoomi kara ma ahan muxuu ahaa arrintaas inayna dejiyaan oo ka qayb qaytaan dejinta ma ahane inay ka qayb galaan dad muxuu ahaa dagaal beeleed ama waxyaabo isku dhacaya arrintaa waajibkooduna ma ahan waxa weeye dejinteeda iyo taladeeda iyo waxeeda xaq bay u leeyihiin inay dhahaan waryaan saas la samaynin war ha laga joogo talana ay ka bixiyaan laakiin ma qarsoomi karo xoogga dalka soomaaliyeed in uu muxuu ahaa arrimahaas oo kale ka qayb galo ninkii ku caddaato ama qofkii ay ku caddaato shaksiyan si gooniya ugu caddaatana waxa weeye waxaa lala tigsanayaa sharciga u dhigan qaranka ama ciidamada qalabka sida udhi u dhigan oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka ti ay ka mid tahay mana ka mid ahan mana ka mid noqon doono arrimahaas oo kale wixii ka qayb qaata shacabka soomaaliyeed dhibaateyntiisa ama u kala helikiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qofkii ka qayb qaata taariikhdiisuna waa midowdahay annaku intaan joogno iyo intii naga dambaysana way ogaan doontaa haddaalano qofkaas oo wuxuu ku ku dhignaan doonaa meel madow ama bog madow buu ku dhignaan doonaa waa gartay wasiir eedeynta aad ka jawaabaysa waxay ka timid dhinaca puntland oo ku eedeeya dowladda federaalka inay qeyb ka tahay colaada ka socota magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland oo hadlayey laba maalmood ka hor wuxuu sheegay in dagaalka galmudug keliya aysan ahayn laakiin xamar laga soo abaabulayo ayna dowladdu madaxdeeda ugu sarreysa ay qeyb ka yihiin marka haddaan mar kale kugu celiyo arrintaas ma sidaasa u jirtaa mise wax kalaa jira horta qof walbaba oo mas-uula ama qof kasta waxa weeye asaga muxuu ahaa u leh xor asaga u ah siduu hadalkiisa u dhigahayo ama wuxuu dhahayo asaga xor u ah dhago hadda ma dhahayo muxuu saas u yidhi iyo muxuu saas u yidhi hebel iyo ma dhahayo laakiin qof walbaba muxuu ahaa asaga xor ah siduu hadalka u dhigahayo laakiin haddaan kugu soo gaabiyo hadalka arrinta ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ma jirto waxaa jooga meel kastaba idaacadaa jooga miidiyaa jooga dad sawir qaadaa jooga waktigii ma ahan mugdiga wax kastaba aan la ogaan karin ma ahan markuu dhaqaaqo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama gaadiidkiisuu dhaqaaqo ama ciidankiisuu dhaqaaqo meeshuu u dhaqaaqay iyo meeshuu aadaya midna ma nina ma qarin karo marka taas baan kuu caddaynaya aniga wax ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaynan arrintaas aynan ku lug lahayn
waa gartay hadda ka horna colaadani way dhacday sanad ka hor bishii novembar dagaalo badan oo xoogan oo dad fara badan ku dhinteen baa ka dhacay dowladda dhex gashay ciidamaa la geeyey meesha iyo dad xabad joojinta la socda waad qaboojiseen xilligaas colaadii hadda sidee doonaysaan arrintan inaad u qaboojisaan wallaahi aad bay runta haddaan kuu sheego aad bay uga xun tahay dowladdan aad bay uga xun tahay waxaan hadda ka horna inaa cadaacadda ka maqasheeyiin kala maaqaan xataa annakaa isdhaliilnay war shaqo ma qabanaysiin baarin annakaana la dhaliilay oo ah kama qayb qaadanaysiin arrintaas sidii muxuu ahaa ay u dami lahayd marka waa ku gubaabinaynaa shacabgana waa ku gubaabinaynaa waxgaradkan ku gubaabinaynaa madaxdan ku gubaabinaynaa waxaa loo baahan yahay in loo midoobo shacabka soomaaliyeed dhibaatada loo geysanhayo muxuu ahaa in oo ay isu geysanayaan in laga hortago waxaanan had iyo jeer waxaanu ka wada hadlay madaxweynaha waxaanu ka wada hadlay waxaanu ka wada hadlay wax kaloo waxgarada waxaanu la xiriirnay muxuu ahaa puntland baan la xiriirnay gaar ahaan ragga mataqaana amniga ka shaqeeya waxaan la xiriirnay galmudug baan la xiriirnay intaba waxaan ku gubaabinay gacanna ku siinaynaa diyaarna aanunahaino wax alla wixii lagu baajin karo oo arrintaas ku saabsan aada iyo aad baana uga xunnahay diyaar baan ugu nahay sidii lagu qubaajin karo waa gartay ciidamo amisooma maxaad u geyn weyseen magaalada iyo ciidamo dowladda runtii markii saaad ogsoon tahay ciidamada amisom inkastoo mandate ay u wada leeyihiin dan oo dhan waxa iskama imaan karto hal habeen ama laba habeen wax dhaqso iskaga imaan kara ma ahan waxay u baahan tahay in laga tashado qaabkii loo geyn lahaa sidii loo geyn lahaa ya ciidankaa tegahaya muxuu halkeebuu ka imaanayaa ilaa ciidan walba oo meel jooga oo amisona waxa weeye meel iyo wajhad buu muxuu ahaa joogaa marka arrimahaas oo dhan bay u baahan tahay wax degdeg ah oo adigu aada samaysan karto waktigii ma ahan waad ogsoon tahay annaka sidii burburkii u dhacay oo wakti badan oo burburkii ugu dhacay awoodda ciidanka xooggii hore uu lahaan jiray waa garan kartaa inuusan hadda lahayn laakiin wuu dhismahayaa wuuna samayn doonaa waa gartay ciidankii waktigaas joogay iyo kan maanta joogana isku mid maahan laakiin wixii aan samayn karno kama xakaranayno waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo arrin maalmahan aada ugu jirtay maskaxda dadka soomaalida oo ah ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee magaalooyin muhiima waxay ka baxeen ceel cali waxay ka baxeen moqokori waxay ka baxeen halgan maanta ugu dambeysa waxay ka baxeen tiyeeglow si habqana ayuuna u socdaa ka bixitaankani maxay tahay mowqifka dowladda ee ka bixitaankan maxaad ka ogtihiin runtii sida aada ogsoon tahay ama nin kastaba og yahay dal dhisidiisa iyo difaacidiisa dadkoodaa samaysta marar badanna waa ka hadalay arrintaas difaaca dalka qof kasta oo soomaaliyeed buu u yaalaa haddaadan dhisan ciidan dalkaaga ku difaaca ama muxuu ahaada oo dadkaaga iyo shacabkaaguna uusan kula wadaagin waxaa dhacaysa dadkaas nabadiidka ah inay dhibaatooyin ku sameeyaan dal kasta wuu ku caawin karaa laakiin intee buu ku caawin karaa intee buu gacan kugu siin karaa inaad ammaankaaga maxaa wadankaaga aada lagula xasiliyo waxay u taallaa shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed qaabkii arrimahaas ay muxuuha uga hortegi lahayd ama aysan u dhici lahayn arrimahaas oo kale lagana tabaabushaysto waxyaabaha sida kediska u imaanaya iyada oo aan muxuu ahaa laga wada tashan waa gartay marka maxay idiin sheegeen dowladda etoobiya ka bixitaankan maxay ku macneeyeen wallahi dal walbaba hadee siyaasadiisa iyo wixiisa asagaa iskale dal dal kale siyaasadiisa ama wixiisa faragelin kara male ama go-aankiisa faragelin kara ma ay jirto marka micnaheeda iyo wixii lamida bardow waxay iyadaa danaheeda ama dawladdu iyadaa dawladda etoobiya iyadaa danaheeda ka aragtay qof shacab walbana iyo dawlad walbana iyadaa danaheeda kaa og marka kuma sheegayso waxa weeye haddii lagu caawiyo muddo lagu caawiyo adaa la rabaa intay wixii waxyaabahaas intii muddada lagu caawinayay inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo shacbi ahaan iyo dawlad ahaanba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn haddii cawinaad lagugu yimid intii cawinaada lagugu yimid oo dhiig lagu horay aad bay u mahadsan yihiin dawladahaas ka qayb ka qayb qaatay ammaanka xasilidiisa aad bay uma muxuu ahaa muhiim u tahay waxaa kaloo ogsoon tahay mar kastaba ka u yimid ama amison shalato ciidamadii mandos waa la socotaa ciidamada amison oo ay ka mid yihiin ciidamada jabuuti beledweyne in ay muxuu ahaa si naxariis darro ah ay qarax ula beegsadeen nimanka nabaddiidka waxayna u horeen nafta inay dadka soomaaliyeed caawiyaan dadkaas qolooyin badanna oo dawlado badanna sidaas oo kale ay sameeyeen marka inaanu u diyaar garowno annakay noo taallaa shacbi ahaan iyo xukuumad ahaan annakay noo taallaa waanu isku dayaynaa inaan inaan ku isku dayno wixii aan qaban karno inaan qabano laakiin waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inuu isku tashado oo dadka nabaddiidka ay u istaagaan inay isceliyaan qof kaloo kaa celinaya male dadkaaga dalkaaga haddaadan nabaddiisa ka shaqaynin iyo horumarkiisa qofna aadan isku hadlaynin waa gartay ciidamadan su-aashay ugu dambaysa ciidamadan etoobiya baxaya ma amison bay qayb ka ahaayeen mise ciidamo iskoodu joogay ahayn soomaaliya
ciidamada etoobiya ama muxuu ahaate ciidamada muxuu ahaate horeyna horey baan ugu hadalay ciidamada amisom oo fara badan bay kamid ciidamada etoobiya gaar ahaan qaybahan hadda baxaya runtii markaan muxuu ahaa u sheego ama aan ka hadalno waxa weeye qaybihii amison caawinaya ama gacan siinayay ayay ahaayeen si waajibaadkooda u guto amison muxuu ahaa gaar ahaan meelaha ay ka howlgalaan ciidamada etoobiya ayay ahaayeen sababtoo ah hawsha ay hayeen ama baa aada iyo aada u ballaarayd marka si kastaba ha noqotee waxay ciidamadaas ka mid ahaayeen ciidamada caawinayay amison gacanna siinayay gaar ahaan kuwa ciidamada etoobiya waaya hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo fariinta aada u diri lahayd dadka soomaalida ee ku nool meelaha ay ka baxayaan ciidamadan waa garan karaa runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa dadka shacabka ah dhibaatada ay ugeys u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabadguudka ah laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa waxaad ogaataa adiga haddaadan isdifaacin qof kaleo ku difaaci karaa ma jiro waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahan yahay inaad iska difaacdaan waa garan karaa inay muxuu ahaa mararka qaarkood dhib layn laynige laynii geysan karo laakiin aakhirka waxaa iskale aakhirka guusha waxaa iskale qofka xaqa ku taagan qofka ku taagan mataqaanaa deegaankiisa inuu ku difaacdo qofka ku taagan in uu iska celiyo dadkaas maskaxda laga qalday oo runtii nabadiidka ah oo naxariis la- naxariis lawaalka ah oo qof kastaba dilaya ama biraynhaya qarxinhaya u naxariisanayn hooyo ama uur hala haato ama ilmaha haysato ama dhaliiro ha haato ama waayeel ha noqoto ama birmagada birmagado ha noqoto intaba muxuu ahaa aan cafinaynin waxaan leeyahay inaad u istaagtaan baa loo baahan yahay nina aadna isku hadlaynin dowladduna wixii suuragal oo samayn karta waa samaynaysaa